qiimaha qaab oo niyad wanaag ay ku bilowdeen intii muddahana waa waan wadnay hadda waktiga alqadareyna maaragtay bilawda bilaabatay haddana waa muddo laba bilooda ayaan wadnay laba bilood marka barnaamij baan sameynay oo maaragtay aan isleenahay labada qolaba waa ku heshiin karaan waana isku raaci karaan barnaamijkaas hadda qodobo qorayay kuwa waaweyn waxaa kamid ahaa in baarlamaanada labada maamul la mideeyo markaasna farahankaas midoobay oo guddoonkiisii doorto guddoon cusub la doorto waxaan kaloo ka hadalnay xukuumaddu inay iyaduna maaragtay la qaybsado oo madaxweynahana uu noqdo madaxweyne axmed ducaale geeye uu noqdo maaragtay inta kalena la qaybsado inta kale madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaankana in la siiyo dowlad goboleedka gobolada dhexe in la siiyo galmudugna inay madaxweynaha qaadato xukuumadana la qaybsado si siman tiro iyo tayaba in loo qaybsado waxaan kaloo ku jirta qodob ah xarumaha hay-adaha sare ee qaranka sida baarlamaanka xukuumadda iyo gudi golaha garsoorka inaan hal magaalo la isugu geyn taasu cadaaladna ma ahan dimuqrasiyana ma ahan dowlad wanaagna ma ahan hal magaalo hadii la isugu geey waxay noqonaysaa city state wadankii oo dhan ayaa hal meel kusoo shubmaya iyo dadkii magaalada isugu wada imaanaya ilaa dawladdaa lasoo raacaya marka si dadka loo kala dejiyo waxaa loo baahan yahay in baarlamaanku meel dego in xukuumaddu meel kala degto in golaha garsoorkuna meel kala dego matalan hadda fikradaan ujeedina waxay ahayd in baarlamaanka xaruntiisa ay noqoto cadaado ko laba xukuumadda oo madaxweynaha iyo wasiirada iyo waxaasa inay noqoto xaruntooda inay noqoto caasimada rasmiga ah ee dhuusamareed golaha garsoorkuna inuu noqdo caabadwaaq hadii heshiis laga helo hadii heshiiyaan iyagu oy nabad soo dabaalaan waxyaalahaasa kamid aade waxaan rabaa inaan ku weydiiyey marka waxaan ogeyn iyadoo dowladda federaalka gaar ahaan xukuumaddu arrintan ay wadi weysay oo heshiiskan lagu kala tegey hadda midkan socda yaa garwadeen ka ah midkan socda waxaa garwadeen ka ah abuurka guur guud anigaa lahaa laakiin rag badan igu soo biiray oo maarata dhalinyaro ah ayaa igu soo biiray marka sidaasaan u wadnaa waa gartay marka hadda qodobada aad soo jeediseen wax ilaa ay hadda labada dhinac ay idinla qaateen oo aad noo sheegi karta ma jiraan qodobada kamid a
maya adiga kulligood waa wada qaateen meelo ay details ka rabaan waa waa jiraa ay weydeysanayaan faahfaahin in laga siiyo iyagana waa laga siiyey marka meel la diidan yahaa male qodob la diidan yahaaba male waa tahay marka haddoo kale waxaa jira xiisado ka taagan eriyada mareer gur iyo godin laba meelaha udhexaysa xiisadaas hadda taagan iyo xeraala oo xiisad kale ay ka taagan tahay wadahadalladan aada wadaan sidee saameyn ugu leedahay xeraal hadda waa meel gaar oo halkaas maaragtay iyadu waa arin gaar u tuban daba gaar u tuban weeye laakiin kuwaan mareer gur iyo waxasoo lagu kala baxay waa la kala eriyey burcaddi burcadda maxay ahaayeen kuwa oo maaragta ahaa argagixiso camal ahaa oo ka soo jeeday dowladii cabdikariim xuseen guuda kasoo ka ka haray oo qol la ah ahlusunnada weliga qol qol la ahayd iyo dowladda ka dhalatay oo gobolada dhexe qolna la ah maamulka galmudug ee madaxweyne xaas oo madaxweynaha ka yahay cod bay labadaba leeyihiin waa waa niman argagixiso ah laakiin halay meelmeelmadeen meel tagtageen hadda maantana waa la kaleeeyey dowladda dhexe wax saameyn oo ay ku leedahay heshiiskan aa wadaan ma jiraa
maya hadday nabadgelisa ayaa ayaan saan u qaadan lahayd inday nabadgeliso oo ayaan ayaan ayaan ayaan rabshayn oo ayaan maaragtay ayaa taasaa maaragtay wax weyn noqon lahayd laakiin wa wa wa waxbaa waa dareen aan qabnaa dareen
oo ku saabsan
inay inay lug jiinayso kala geedahan haata aan ku sheegay kuwan meesha dhexe istaago saa kale la kaeeyey waxaa laleeyahy halkaasaa laga soo abaabulay lacag baa lagu bixiyey weliba waxaa la eedeynayaa xafiiska prime ministerka kuwa aqaann niyaamso been iyo kuwa xildhibaana iyo kuwo kaleo walba fidna walayaal ahaa oo meelahaas warwareegay oo baxsad ah iyaga dhan baxsadka ah deegaanka ay u dhasheen marka waxaasaa maaragtay ayaa ayaa ayaa ayaa ayaa kuwaas haddii laga amaan galo waxyaalahaasa lagu tugmayaa in dowladda dhexe ay luku leedahay
bismi illaahi raxmaan iraxiim bahda saxaafadda waa idin salaamayaa waxaan halkan isugu nimiday inaan shir jaraa-id ka qabto oon faahfaahin idinka siiyo kulan xalay dhex maray madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug madaxweyne axmed ducaali geellaxaaf iyo jenaraal galaal oo ku soo booqday oo ugu yimiday xarunta madaxtooyada ee ku-meelgaarka ee dowlad goboleedka galmudug kadib waxa ay ka wada hadleen oo jenaraal galaal uu la yimiday waxay ahaayeen waxyaabihii awalba websaydyada uu ku qori jiray oo aheeday sida uu arkayo in xal loogu heli karo muranka ka dhexeeya ama isfahmla-aanta ka jirta dowlad goboleedka galmudug iyo ahlu sunna waljamaaca hase ahaatee jenaraal galaal markii uu ka tegay meesha wuxuu waraysi siiyey b b c da isagoo sheeganaya inuu dhexdhexaadinaya laba madaxweyne isagoo sheegtay in labada dhinacba maandeed uu ka haysto qoraallo uu haystay taasoo ay beenisay ahlu sunna oo ay idaacadaha ka hadleyno yidhaahdeen ma jirto cid wakiil nooga ah wadahadallada uu sheegay ninka mas-uulka inkastoonay magaciisa xigan laakiin haddana waxay sheegeen inaan cid wakiil uga wadahadal aanay jirin isla mar aantaas b b c da wuxuu u sheegay in siyaabo kala duwan dagaallo ay socdaan dadka mashquulka kuwa dagaaladaas iyo waxaasoo dhan erey aan ku habbooneen uu isticmaalay isagoo u jeeda maamulka galmudug waxaan u arkaynaa jenaraal galaal inuu yahay nin oday oo soomaaliyeed oo sama jeclo ah laakiin wakhtigan xaadirka aan wax maandheyda ka haysan labada dhinace uu leeyahay waa dhexdhexaadinayaa wax alaali wixii dheeraado isagu uu ka hadlana oo aragtidiisa qofnimo ayay noqonaysaa amaadsinti imaanshidiisa wuu sheegay inuu imaanayo waa oda soomaaliyeed sida aan kuu sheegay oo sama jeclo ah isaga oo muujinaya dadaal albaabka madaxweynaha ama xarunta dowlad goboleedka galmudug waxay u furan tahay cid kasta oo galmudugyaana ama soomaaliya ama sama jeclo ah ayay u furan tahay marka imaashadiisu ma ahan mid ku xiran wax shuruudo ah oo ma soo sheegatay ma soo sheegan haddii u yimaada xaq uu leeyahay in la qaabilo wuxuu ka hadlayna waa laga dhegaysanayaa wixii qaadasho lehna waa laga qaadanaya waxaan qaadasho lehna waa laga tegaya su-aasha aad qaybta aad u dhigta faahfaahin waa kaa siinaya horta in general galmudug lukuma lahan dadka deegaanka xeraale ayaa iska xoreeyey oo iska dulqaaday culayskii lagu hayay muddada ku dhow boqolka maalmood galmudug dagaalka haddii ay gelayso beri hore ayay geli lahayd galmudug waxay ku mashquulsanaaday wadahadal iyo dib u heshiisiin iyo si islaaxa in wax lagu dhammeeyo laakiin waxay u suurto gashay dadka xeraale inay ku guulaystaan maanta inay iska dulqaadaan culayska saaraa sidoo kale mareer guur dad horay uga soo baxay dhuusa mareeb oo isku fahmi waayeen oo meesha gabaad ka dhiganaya ayaa ku dhiiraday inay aadaan marka ay maqleen inay ku soo jabeen xeraale laakiin ilaa iyo hadda ma jirto dagaal galmudug ay luku leedahay mudane wasiir wadahadalkii marka laga filayay galmudug iyo ahlusunna inuu dhex maro
maya generaalka unbaa nagu soo kordhay maahane wixii dibu hadal iyo wada heshiisiina sidooda ayay u socdaan dadkii loo egmaday ayaa ku maqan wixii layska sugayey in lagu wada hadlo iyo qaabkii loo sugayay in loo wada hadlaba intaba broseskay ku jiraan wax isbedelay ma jiraan annagu waxaan ognahay wada hadal inuu socdo haddii fays cusub uu bilaabanayo sheegista cidunbaa ku hormari lahayd maruun islama sheegayno annagu weli waxaan ognahay wada hadal iyo isfaham inaan raadinayno uuna socdo haddii laakiin aan weyno markaynaan sheegi doonaa inaan ku guuldaraysanay cidaan la hadalna